in ka badan boqol iyo konton qoys oo ku nool xaafadda dabla taaga ee magaalada hargeysa ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay duufaan oo ku dhuftay magaalada hargeysa dadkan oo u badan danyarha ayaa gebi ahaanba waayey guryihii ay deganaayeen qaar ka mid ah dadka ay saamaysay duufaanta ayaa ka waramaya dhibaatada gaartay
magacayga waxa la yidhaha fardoos caali masiibada nagu dhacday anigu waxaan joogay duufaankii sagal bergii dhacday xeebta ku dhacday xeebtaa ka mid ah dadka xeebta ku dhacday tu la mid ah ayaa nagu dhacday gurigaasaan ku jiray anigu gurigii markuu sidaa u wada daroeye mas ay wada yaaceen baan war yaac yaac waxaan kuhi duufaankii sagal oo kale u baan helo ilaahay nagu siray oo caruurtii dadkii jiingadii oo duulaya boqol iyo kontonkaa laga soo qabtay waxaa laga qabtay biriishka qaar laga arka iyagoo yaalla masiibo aan boqol iyo konton reer ayaa caruur dad waaweyn dad curyaana dad indhala intiiba saamaysay wax dawlad oo aan aragnina ma jirto cid wax ku noqota waa in dakhro weeyaan dhibaato badan kumay noqon wax dakhramay wax nacamtii dhaawac lugaha ka gaadheen wax adigu ma jirto wax u go-ay ma jirto wax u go-ayan baan jirin dadkaasi waxay karsadaan ma haystaan waxay huwadaan ma haystaan waxay cunaan wax walba way ka qoysi waa kuwaasa iyagoo madhan oo madow ay ka baxeen wuxuu yimi oo islaama ama dawlad ha ahaata ama islaamka la ahaatay maba jirtoba oy maxaa dadkaa ku dhacay waxaan joogay gurigaa gurigaa kuu muuqda foorarkiisaasaan joogay xagga mid bari duufaantaasi halkaa markay ka soo guuxaysay geesta bari roobku dha ka soo socday wuu guuxaay hawuuda koo haya oo dabayl iyo biyaa ayuuna soo galay markuuna soo galay mirdho gudahood markuuna hayayna wax taaganba dhulku muu lahayn dadkii guryahan gelaayey waxaa laga guray halkaa jaajuurkaa hoostiisaa laga guray carruurtii iyo dumarkii tii gurigaa ku xigta lahayd habeenkii habeenkii ku xigay busho halkaas guri halkan aanu dhignay weli wax alaaliya wax gacan dawladeed iyo gacan shicibtana wax noo yimi ma hayno ilaahay dee amuurtan u geystay unbay dee macsuun yihiin dadku haddana hawl weyn baa ka dhacday ilaa boqol iyo konton qoys meelaha way ku burbureen siday dadku u kala liitaan qaar baa macaamaha soo waayey oo indhahaga ood ku aragtay marka cid alaale cid noo timi ma jirto dee dawladda waxaanu leenahay maayirka barasaabka madaxweynaha waxaba dee waxaanu baaq baan u diranaa in dadkaas si degdega loo soo gaadho waxa kirsanayeen way qooyeen xilliyada roobka ayaa dhibaatada ugu badan waxa ay soo gaartaa dadka danyarta ah kuwaasi oo aan deganayn guryo taya ahaan celi kara roobka iyo dabaylaha